أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo in ka badan laba boqol oo yuhuud ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro iiraan ay ku qaaday deegaanada yuhuudda xoogga lagu dejiyey saraakiil ka tirsanaa dowladda siliibiyadda kenya ayaa ku halaagsamay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka kenya katayba likhbaariyah ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa lagu toogtay gudaha dalka maraykanka ciidanka xisbada ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa degmada rabdhuure bulshada ku kala dhaqan deegaanada show iyo ceelshiil ee wilaayaadka islaamiga ah ee hiiraan iyo galgaduud ayaa goobo fagaaraha ku daawaday filimka lagu soo bandhigay dagaalkii aadan yabaal dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran in ka badan laba boqol oo yuhuud ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro iiraan ay ku qaaday deegaanada yuhuudda xoogga lagu dejiyey walaalkeen ilyaas ayaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda bariga dhexe wax ka weydiinay bismillaah maahir maxamed waad mahadsan tahay dagaalka u dhexeeya dowladda shiicada ah ee iiraan iyo maamulka gumeystaha yuhuudda ayaa sii xoogaysanaya iyadoo xalay xukuumadda tehraan mar kale ay qaaday weerar aad u xoogan oo beegsaday magaalooyinka waaweyn ee ay sahaynadu ixtilaalka ku haystaan milatariga iiraan ayaa adeegsaday sawaariikh guuxooda ka dheereeya iyo diyaaradaha daroniska ah kuwaasoo siyaabo kala duwan ugu hoobtay magaalooyin ay ka mid yihiin talaabiib iyo xayfa mandaqada talaabiibta weyn ee qaybta ka ah magaalada caasimadda ah ayaa waxaa ku dhacay sawaariikh dhaadheer iyadoo burbur xoogani uu ka dhashay sida lagu daawan karo muuqaalo lagu faafiyo baraha internetka sidoo kale tobannaan yuhuud ah ayaa weli lagu la-yahay burburka hoostiisa iyadoo ay socdaan howlgallo ay wadaan kooxaha gurmadka degdega ee yuhuudda mid ka mid ah xarumihii ay xalay beegsatay dowladda iiraan ayaa ahaa goob machad cilmi baaris ah oo la sheegay in burbur xoogani uu soo gaaray iyadoo weli hoosteeda lagu arkayo in ay ku jiraan qaar ka mid ah shaqaalihii xaruntan cilmi baaris maahiru magaalada xayfa oo sidaan ognahay ah isha dhaqaale ee kayanka sahaynada ayaa habeennimadii xalay lala beegsaday sidoo kale duqeymo dhowr ah iyadoo dekedda magaalada iyo saldhig ciidan ay ku dhaceen gantaallo dhowr ah war ka soo baxay maamulka yuhuudda ayaa lagu sheegay in dhimashada weerarkii talaabiib ay gaartay ilaa lix ruux halka dhaawacuna uu kor u dhaafayo laba boqol oo kale welina dad ayaa ku hoos jira ay warbixinadu leeyihiin burburka dhismayaasha dhankiisa milatariga yuhuudda ayaa weli si aad ah u wada howlgallada uu ka fulinayo magaalo madaxda tehraan iyo gobollada kale ee iiraan iyadoo xalay la duqeeyey xarunta wasaaradda difaaca ee dowladda iiraan sidoo kale ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ayaa qirtay in ilaa toddoba sarkaal laga dilay tan iyo maalinimadii jimcaha ee lasoo dhaafay oo ah wakhtigii uu soo bilowday dagaalkan labada dhinac u dhexeeya ee sii xoogaysanaya saacadba saacadda ka dambeysa dhanka kale maahiru waxaa xusid mudan in maamulka gumeystaha yuhuudda uu markan si bareer ah codsi ugu dirsaday dowladda maraykanka isagoona ka dalbaday in ay ku soo biiraan dagaalka weliba ay kala qayb qaataan howlgallada lagu qaadayo bartilmaameedyada muhiimka ah ee ku yaala gudaha iiraan waxa uu maamulka gumeystaha yuhuudda dabcan u daneynayaa in maraykanku uu kala qaybgalo howlgalkan si xukuumadda washington ay u gaarto keedadka dhulka hoostiisa ku yaala maadaama maamulka gumeystaha yuhuudda uusan awood u lahayn in sawaariikhdiisa uu ku burburiyo keedadka nukleyerka ee dhulka hoostiisa ku yaala banticonga ayaa isla habinimadii xalay yeeshay kulan kaasoo lagu gorofeynayay haddii suuragal ay tahay in benyamin netanyahu laga aqbalo codsigan tooska ah ee uu markan usoo dirsaday madaxweynaha mareykanka donald trump gunaanadkii weerarkii xalay iiraan ay ku qaaday gudaha magaalooyinka waaweyn ee yuhuudda ayaa lagu tilmaamay midkii ugu xooganaa ee ay xukuumadda tehraan qaado tan iyo markii ay qaraxday xiisadan labada dhinac u dhexaysa saddex iyo tobankii juun ee sanadka laba kun shan iyo labaatan wixii xooga ka baxsan intan ee soo kordha waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijteenna iyo wararkeena xiga insha allah waad mahadsan tahay maahir mar kale mahadsanid ilyas saraakiil ka tirsanaa dowladda siliibiyadda kenya ayaa ku halaagsamay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka kenya sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen marwaan maxamed ugu yaraan laba sargaal oo ka tirsanaa ciidamada k d f ayaa la xaqiijiyey inay ku baktiyeen shil diyaaradeed oo ka dhacay magaalada kawaale ee dalkaasi kenya war rasmi ah uu bixiyey guddoomiyaha gobolka kawaale gaalka lagu magacaabo stephen orinde ayaa xaqiijiyey in labada sargaal ay ku dhinteen shilkaasi xilli ay ku jireen duulimaad aan la sheegin meesha uu socday ciidanka militariga kenya k d f ayaa sidoo kale si rasmi ah u xaqiijiyey dhacdada iyagoo sheegay in diyaaradda noocan loo yaqaano gruub boqol iyo labaatan e oo ay leeyihiin ciidanka cirka ay la kulantay xaalad deg deg ah xilli ay ka duushay magaalada mombasa kuna jirtay safar baraha bulshada ayaa lagu arkayey dadweyne badan oo isugu soo baxay goobta shilka iyadoo kooxaha gurmadka degdega ah ay gaareen si ay uga qayb qaataan howlaha raayinta dadkii wax ku gaareen diyaaraddaas warar kale oo warbaahinta dalkaas hakay qortay ayaa sheegaya in khasaaruhu intaas ka badan yahay mahadsanid marwan kataayib al khibaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo eegaya
filimkan oo soconaya in ka badan soddon iyo saddex daqiiqo waxaa lagu soo bandhigayaa sida looga iiday wilaayaadka islaamiga waxaana filimkan uu ku hormarayaa degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan iyadoona la arkaya damaashaadka ciiddah oo ay sameynayaan boqolaal muslimiinna kuwaasoo soo bandhiga ciyaaro kala duwan oo ay qayb ka ahaayeen kaalafootada iyo ciyaarta xarigga iyo kuwo kale oo xiise badan qaybta labaad ee filimka waa degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool waxaa la arkayaa carruurta agoonta oo ku dabaalanaya baraag biyo ah oo wilaayada ay samaysay iyo carruurta oo qaarkood wata gaadiid yaryar oo loogu talagalay kuwaas oo ku dhex damaashaadaya gudaha musallaha xuraasuddiin ee degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool waxay sidoo kale carruurtan ku ciyaarayaan wiifowga carruurta loogu talagalay inay ku ciyaaraan xiliyada ciidda qaybta saddexaad ee filimkan lagu soo bandhigaya waa degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud waxaana la arkayaa farda lagu tartamayo kuwaas oo marba dhinac u maraya fagaaraha degmada ceelbuur waxaan joognaa barxadda weyneed ee ceelbuur fantastihii koobaadaa ka dhacaya insha allahu tacaala kuwo kalena way ku xigaan fantastaha koobaad waxaa lagu daah furay fardaa lagu daah furay fardaha laba iyo toban faras ayaa lagu daah furay tartankooda runtii aad ayaa dadweynuhu ugu faraxsan yihiin magaalada wax ku haray lama arko dadka waad aragtaa meelaha intay marayaan dadku gaadiidka iyo sidaa dadku ugu faraxsan yihiin waa dad u cusub yihiin way jiraan haddaba waxaa waaye fardahan waxaa la yidhahdaa magacyo badanay leeyihiin farduhu marka xamaraa ku jira farda la yidhahdo xamaraa ku jira oo laba haba ah bood faras la yidhahdo nooc bood la yidhaaha ku jira oo dadka fardooda waa waaye aqoontaa la rabaa moogta magacyadooda boodaa ku jira waxaa ku jira caynab waxaa ku jira bulaale waxaa ku jira ninka ilaha baroor magacyadaasoo dhan waa magacyada fardaha noocyada ay keliyiin hadda fardahan laba iyo toban faras waaye intaasoo magac ayay kulansanayaan baroor waa ku jira caynab waa ku jiriyaa ninka la yidhahdo bulaale waa ku jiriyaa xamaraa ku jira ninka la yidhaahdo noocyadaasoo dhan way jiraan marka waxaa sidoo kale filimkan lagu soo bandhigayaa degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gedo waxaana la arkayaa boqolaal muslimiin ah oo isugu soo baxay fagaaraha degmadaas kuwaasoo halkaas ku tukanaya labada ragco ee salaada ciidul adxal mubaarak mid ka mid a waxgaradka degmada ceelcadde ayaa isagana filimka ka soo muuqanayo isagoona ka warbixiyey sida loo ciiday dhanka kalena u duceeyey walaalaheena reer falastiin awal ilaahay baa mahadle kalliin suuqaana keenay fagaaraha runtii saakii waa arrin farxad mudan ciidihii horena way ka bedelan tahay waa ciid macnaa munaasabadeeda aad iyo aad loo qurxiyo weeyo looga soo qaybgalin weeyo waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ciidan ciiddeeda kale inuu ilaahay nabad iyo barwaaqo iyo dalka oo nabad ah oo walaacyada gacanteeda ilaahay soo geliyo islaamiga ah yaan ilaahay ka rajaynaynaa intaa kadib waxaan halkaan leeyahay walaalaha reer falastiin ee yuhuudda ee imaadaysa yaan waxaan ilaahay saaka iyo waxaan halkaan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay saamiyoonadaas ilaahay u ka dulqaado إلهي إنه قاعد أسقط القاضي إلهي إنه يقول مراكن إنجليز أمره تركي كل لها ريف فلسطين قماتكم إنه إلهي سعاك كقاضي
goobaha kale ee lagu arkaya filimka waxaa ka mid ah degmada jawle ee wilaayada islaamiga ee mudug waxaana filimka ka soo muuqanaya qaar ka mid a waxgaradka degmadaas oo la hadlaya bulshada muslimiinta ee ku tukatay labada ragco ee salaada fagaaraha degmada jawle ee wilaayada islaamiga ee mudug
waxaan u mahad celinaa ilaahi subxaanahu wa tacaalaa naga dhiga dad muslimiin ah nagu sugay makaankan aan ku tukanna ciidul adxa allah subxaanahu wa tacaalaa ayaa ku mahadsan si nabadgelyo ah oo caafimaad leh oo kalsooni leh oo amni leh ilaah nagu soo waafajiyaa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waxaan ugu hambalyaynaynaa muslimiinta meelkastay joogaan maanta maalinteennii waaye maalin weyn waaye maalintii muslimiinta waaye maalin aad u culus weeye cinda alislaam markan waa deegaanka kuunya barrow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose boqolaal muslimiin ah ayaa salaada labada ragco ee ciidul adxal mubaarak ku tukaday fagaaraha deegaankaas waxaana sidoo kale fagaaraha lagu arkayaa ciyaaro kala duwan oo ay sameynayaan carruurta agoonta oo farxad weyn ay ka muuqatay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa lagu arkayaa filimka waxaana fagaaraha degmadaasi lagu soo bandhigayaa tartanno kala duwan oo xiise badan oo ay ka mid yihiin tartanka mootada iyo kuwo kaloo xiise badan inta filimka uu soconaya waxaa sidoo kale goobaha lasoo bandhigaya ka mid a degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe oo dhowaan laga xoreeyay maleeshiyaadkii murtadiinta ee muddada dheer ku sugnaa waxaana la arkayaa boqolaal muslimiin ah oo si amni ah ugu tukanaya fagaaro ku yaala degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellaha dhexe qeybaha dambe ee filimka waxaa lagu soo bandhigayaa degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxaana la arkayaa bilicda magaalada iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo dhex maraya bartamaha magaalada gaar ahaan agaarka aargada qaar ka mid a bulshada buulafullaay ayaa iyagana filimka ka soo muuqanayo dee ciiday wadamo badanoo soo mari sacuudiga oo saarigeedi suuriya soo mari turkiya soo mari ciid oo hid agaa agtiisa iga martay ma aragna wadamo islaami badan oo soo mari laakiin ciidda maalinta buulufulaay oo sanagmareeyeysa oo kale umraakana hor masana marno waxaa joognaa degmada buulufulaay islaami ciidan si fiican loo ciidiyey maasha allah ciid caawo bannaanbax fiican la dhigay maasha allah ilaahay mujaahidiinta madaxooda karaa ka dhigo ilaahay gaalada jibiyo ilaahay yuhuudda ha jibiyo صدري ونام بخلاني والعيب يضحك لنا والناس ملتمة هدأت نسايم فرح من كل ugu dambeyn waxaa filimka lagu soo bandhigayaa degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo sida looga ciiday kumanaan dadweyne muslimiin ah ayaana lagu arkayaa fagaaraha weyn ee macalin aadan xaashi ceerow sheekh cusmaan dacwo oo ka mid a culummada ayaa isagana halkaasi kula hadlay kumanaankii muslimiinta ahaa ee ku tukada labada ragco ee salaada ciidul adxa almubaarak تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال الحمد لله رب العالمين بقعدا بركيسان مسلحة وما أنت دتك مسلمين تها كلب كل غناء السقوي مادين وهذا لك تان خلقك تشوقة الحمد لله رب العالمين صلاة وحلقوا لما يلبس ساعة يا أفرتن دقيقة قرون كينا وابوحاء مالف عنبا وحمريان شعار كدتك مسلمين تها rag iyo dumar caruur waayeel culimo caamo waa la soo wada baxay alxamdulilah si weyn baa dadku ugu faraxsan yihiin loona soo dhoweeyey ayna doonayaan salaadda ciidul adxa inay u tukadaan labada ragcadood ee sunnada ah ilaahay waxaan ka baryaynaa taqaballah mina wa minkum saalix alacmaal ilaahay inuu acmaasha inaga muuqaalka filimkan ayaa ah mid aad u qurux badan oo farxad gelinaya ummadda muslimiinta ah dal iyo dibadba meel walba oo ay joogaan waxaana filimkan laga soo saaray sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga mahadsanid abuuxasaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa lagu toogtay gudaha dalka maraykanka sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba wararka ka imaanaya gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa sheegaya in laba dhacdo oo kala goonigooni ah lagu weeraray xildhibaano ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee dalkaasi halise hormen oo horey u ahayd afhayeenka baarlamaanka gobolka haddana ahayd xildhibaanad iyo ninkeeda ayaa lagu toogtay gurigooda iyadoona labadooduba ay dhinteen durbadiiba sidoo kale senator john hofman iyo xaaskiisa ayaa isna lagu weeraray meel kale oo ka tirsan gobolka minnesota waxaana la soo wariyey in labadooda ay dhaawacmeen iyadoo la dhigay cisbitalka sida ay sheegtay warbaahinta dhakhaatiirta gobolka minnesota waxay sheegeen in xaaladooda ay weli halis tahay senator john hofman iyo xaaskiisa booliiska ayaa sheegay in ninka weerarka geystay uu xirnaa dhar booliis oo been abuur ah wuxuuna watay gaari u eg kuwa booliiska gaariga ninka falkan geystay watay ayaa laga helay liis magacyo ah oo ay ku qoran yihiin siyaasiyiin kale oo la tuhunsan yahay inuu damacsanaa inuu khaarijiyo dowladda kaafirada maraykanka ayaa weerarkan ku sheegtay fal siyaasadeed oo argagixisa waxayna sheegtay inay socdaan baaritaano ku aadan weeraradan mahadsanid abuusheyba ciidanka xisbada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa degmada rabdhuure walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa mar kale inoo faahfaahinaya howlgal ballaaran oo ay sameeyeen ciidamada al amru bilmacruufi wannahyi canilmunkar ee degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool ayay kusoo qabteen waxyaabaha maanka dowriyo iyo qaar ka mida raashin iyo bagaashyo dhacay kuwaasoo ay kasoo ururiyeen gudaha iyo daafaha degmada rabdhuure goob fagaaro ah oo ku taalla degmada rabdhuure ayaa allaa fadligii lagu gubay waxyaabihii dhacay iyo qaar ka mid a waxyaabihii maanka dowriye ee howlgalka ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan xisbada rabdhuure ay kusoo qabteen goobtii lagu gubay ee waxyaabahan dhacay waxaa ka hadlay qaar ka mid a waxgaradka iyo ganacsada degmada rabdhuure malaaqmadkeer garaar oo ka mid a waxgaradka degmada rabdhuure ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay isagoona bacdallaahi u mahad celiyey ciidamada al amru bilmacruufi wannahyi canilmunkar ee degmada rabdhuure ee howlgalkan sameeyey hatamay kor surugnaa nanaaga raashin noo kasta le waliba dhiyaanta yalka gubaha ayaa kor surugna xisbagii iyo maamulkii arintaas ma aragna ankahay umati ha ku aruuriyey waxyaabooyinka dhiiha ku aruuriyay inta hadhaki iina ang mahadnagaan walbadan hadhawaayan haddii una ena odayaalkii dhagankii deegaanka haddii una ena oo hata gaar ahaan bakoola roogne degmadii rabdhuura roogni haddii una ena eed iyo eeda waliba waa handhawaayan eed iyo eedaanka farahasagna raashinka dhiyay in ma aragne waxyaabooyinka deegaanka lahageliyo haayo oo ma aragne maalin kasta xisbigii la wareegado ahaayo dheedyo fiiriyo ahaayo dhabka umato insheenayan walibu aha kula dagaalamo haay iina walibu aha ang mahadnagaana mid ka mid a ganacstada oo isagana fagaaraha ka hadlay ayaa tilmaamay in howlgalkan uu ahaa mid lagu guulaystay isagoona ganacstada ugu baaqay inay iska ilaaliyaan waxyaabaha dhacay ee ay dalka soo gelinayaan gaar ahaan degmada rabdhuure
may naftata iyoonay dadka kaleeba may unkudigey ama kulidardaaramey ini waxyaalaan hata geegka in muuqdoan hata hortay kumaad naanaga leho maybuah oo daawadi hoolalka duraay leho shaambada leho sokorto leho adduun dhan leho dhiye inta hortayn kumaad hangata ini hoolal dhan isu khasaarin naftata iyoonay dad kale saaseen dirdaarme maybuah geegka maybuah aragaha tangata walaansi oo hay gubeeli ley anta tubuñin maybuah deegankii rabuur ilaahay ka mahadsan hatana mayle kala dirdaarmaana dadka oo howlan teegan oo hisbada eh ini may leeraha isgeey hamiin tukaabada la wareegid ini walaan si unu aruuriyan may buwaha wal kheer ama eh may buwaha walaan sharu markan insha allahu meelaha gabagabaaye ciidamada al-amru bilmacruufi wannahyi canilmunkar ee guud ahaan wilaayada islaamiga ee bakool ayaa maalmihii ugu dambeeyey waday howlgallo ballaaran oo ay ku baadigoobayaan waxyaabaha dhacay si dadka muslimiinta looga ilaaliyo waxyaabaha dhacay maadaama ay ciidamadan qaabilsan yihiin amniga guud ee wilaayada islaamiga ee bakool si gaara caafimaadka ummadda muslimiinta ee ku nool wilaayada ee hoos harsanaya raayada towxiidka bulshada ku kala dhaqan deegaanada show iyo ceelshiil ee wilaayaadka islaamiga ah ee hiiraan iyo galgaduud ayaa goobo fagaaraha ku daawaday filimka lagu soo bandhigay dagaalkii aadan yabaal sida warbixintan uu mar kale ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed
halkani waa deegaanka ceershiil oo hoostaga magaalada ceerbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda halkaasoo fagaara ku yaala ay bulshada muslimiinta ah ay ku dhaqanayo ku daawadeen filimkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo lagu soo bandhigay weerarkii cagmarinta ahaa ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada aadan iyo baala ee shabeellaha dhexe muuqaalkan oo ciwaankiisu ahaa in tansurullaaha yansurkuma ayaa ahaa mid ay daawashidiisa xiise gooni ah u qabeen bulshada ceershiila kaasoo noqday mid shaafiiyey quluubta muslimiinta daawashada muuqaalka kadib bulshada deegaanka ceershiil oo idaacadda islaamiga anders ula hadlay ayaa sheegay waxyaabihii soo jiitay intii ay daawanayeen filimka iyo inay ku laaqoobsadeen dabka cadowga gaaray bismillahi raxmaan raxiim annagoo ku dhaqan dadweynaha ceelshiil ku dhaqan diyaarnahay waxaan daawanay filin ama aflaan jihaadi ah oo aad iyo aad u xiiso badan kuwaas oo aad iyo aad noo soo jiitay sida gaalada looga takhallusay mujaahidiintu ay u baagsanayaan iyo jabka gaalada iyo cadowga soo gaaray ayaan daawannay waxyaabihii noogu xiisaha badnay waxaa ka mid ah ayagoo firxanayo ayaan u jeednayoo sidii ari waargalay camal sii dudahayo qaarkoodna uu dhex kusii kufkufayo oo waxaa weeyaan xabaddu ay dhex kusii haleelayso saraakiishoodooda ku hor ordayso waxyaaba aad u xiiso badan ayaan aragnay oo aad noo soo moraalkeenna iyo soo jiitay ayaan aragnay qalbigeennana uu ku qabowsaday oo waxaa weeye muslimiinta quluubtooda shaafiyey waxaan u mahad celinaynaa aan u ducaynaynaa mujaahidiintii ilaahay fadligiis gacmahooda ku soo hooyay guushaas allah ayaan ku mahadsan oo iskale guushaas laakiin sababta mujaahidiintii keentay ayaan u mahad celinaynaa insha allahu tacaala alla kaskow aad iyo aad ayuuna u xiiso badnay waana codsanaynaa in mar walbana loo soo celceliyo insha allah waxaan nahay dadka ku sugan deegaanka alshiil caawa waxaan fiirsanay aflaam jihaadi ah oo aad u qurux badan oo aad u wanaagsan waxaa ka mid ahaa filimkii lagu soo bandhigay dagaalkii cuslaa ee xaqa iyo baadilka ku dhex maray degmada aadan iyo baal kaas oo aad iyo aad u cadara mujaahidiinta ugu dhigeen gaalada sidoo kale waxaan fiirinay oon aragnay deegaanadii faraha badnaa oo mujaahidiintu ay qabsanayeen beelaha lasoo dhaafay waxaan arkaynay cali guduud cadcadey iyo meelo fara badan sidoo kale waxaan arkaynay ciidamo maleeshiyaad fara badan oo ka cararay ama ka qaxay dagaalkii cuslaa ee ka dhacay degmada aadan iyo baal iyagoo leelooyin shacab saaran oo waxaway gurceyli halkaas safraya ayaan arkaynay maasha alla aad bi aad ayaa ilahi subxana watacala ugu mahad celinaynaa mujaahidiintana aad iyo aad ayaan waxawaaye u salaamaynaa ilaahay ha guuleeyo gaaladana alla ha jebiyo filimka horta wuxuu ahay filimka aad yabaal ee murtadiinta lagu xasuuqay waxa ugu yaabka badanoo aragna waxay ahayn liila calaawiyaal oo ciidan ku qaxayan oo kumanaan ciidan ah oo qaxootiya oo yaaban iyadoo waxawaaye kala cararayaan iyadoo waxawaaye ee madaxdoodii faanayso ciidamadaas marka faanka besay yaqaanaan waxaana la yidhaahdaa ee waxawaaye filimkaas intaan surullaa yansurkum waa magacaysa ciidankaas waxaan leeyahay horta ilaahi subxaana wa tacaala ha u toobad keenaan wacdar ay la yaabeen waa arkeen filan aan fiirsanay aad iyo aad u sharaf badan aan fiirsanay insha allah waxaa waaye cadow ilaahay cararaho jabaho waxaa waaye ciyaal yaryarisoo maasha allah ilaahay kaashahay ay eryahayaan fiirsanay tirobadnidooda ay waxatari weysay iska sii wada cararaayaan waxaa waaye gurguurtii beenta usoo sheegana waxaa waaye hortiisa ay ku burbureen aan fiirsana mujaahidiinta waxaan ugu duceeyaynaa guul guul iyo wanaag iyo sharaf ilaahi subxaana wa tacaala guul ha siiyo kii shiidana jannaatulfirdows allaha geeyo kii waxaa waaye joogana waxaa waaye gumadahooda allaha sugo waxaa waaye ilaahi subxana wa tacaala kor ha ka dhigo kor ha ka dhigo
alxamdulilaah waxaan leeyahay caawa meeshaan waxaan ka fiirsanay filin aad u qiimo badan nimankii aad u dhagarta badnaa oo filonimadooda lasoo bandhigay ilaahay waa ku mahadsan alxamdulilaah mujaahidiinta waxaan leeyahay xoog iyo quwad allah u siyaadiyo muslimiinta allah guuleeya meel walba ay joogaan guusha iyo allah noo siyaadiyo wax walbana ilaahay baa ku mahadsan waxaan caawa fiirsanana ilaahay subxaana watacaala ku mahadsan maxamed aflaan jihaadiya marka maasha allah mujaahidiinta oo si fiican gaalada wax suuqaan daawanay dagaalkii aadan iyo baal hadda alxamdulilah ilaahay ku mahadsan waxaa igu xiiso badnaay maxaabiista oo gacnaha madaxa saaranayo oo dharkan saaranahay dhahayo oo waxyaabahan loo baahnayn sheegayo waxaasaa igu xiiso badnaay mujaahidiinta waxaan ugu duceynaya ilaahay subxana watacaala oo nasri dheeraada siiyo dhanka kale fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka show ee galbeedka wilaayadii hiiraan ayaa bulshada ku dhaqan deegaankaas ku daawadeen filimkii hadiyadda ciidda ee mu'asasada alkataa'iba kaasi oo lagu soo bandhigay weerarkii barakaysanaa ee degmada aadan iyo baale ee wilaayada shabeellaha dhexe bulshada ku dhaqan deegaanka show oo la hadlay idaacadda islaamiga andalusa ayaa xuseyn filimka ay ku indhaqowsadeen kuna farxeen xasuuqa murtadiinta loogu geystay weerarkii mujaahidiinta ay ku furteen degmada aadan iyo baal alxamdu lilah ilaahi subxana watacaala ku mahadsan waa arkaysaan in qaqaloc loo baktiyo oo la laalaaban yahay oo lisku kakaduutay diintii fa ina allahu maciishatan dank ilaahi subxana watacaala wuxuu noo sheegay hadday nool yihiin xataa nolol arriri ku nool yihiin had- ilaahi subxaana watacaala wuxuu noo sheegay haddana laba ee loo dhintay labo calaamaatu suu iyo calaamaatu lxusna nimanka waxay ku dhinteen calaamaatu suu waa arkaysaan af- afgembiya loo yaal qaqalooca loo yaal kakaduut arag waa arki doontaa ciyaar isku laalaabana waa arki doontaa awad waxaan ku sugannahay eh, ta'da ama bartamaha shaw caano ayaan ku sugannahay halkan waxaan ku daawanaynaa eh, wax qulubtayna aad u shaafiyey eh, kala duwan ay u weyn tahay degmadii aadi yabaal shabeellaha dhaxa xaruntii u weyneydii ayaan cawad aad u qalbi qowsanaynaa cadowga ilaahay oo kii u weynaayey soomaaliya iyo kii ka xigay iyo qurun oo dhanba ay wada cararayaan markii hore hambali ku bilaabatay laakiin hadda ay ka shalaynayaan halkaasaan ku sugannahay waxyaabaha igu yaa badnaay oon daawaday waxaa ka mid ahay murtadiinta madaxdoodii oo been u sheegaayo oo madaxa u salaaxaayo haddana iigiyo mataqaannaa eh, aad u niyi jibsan waxay ugu yaa badnaayey askartii askartii saraakiisheedii beenta u sheegtay haddana dhambaha ugu dhacday igoo dhaawaca waxaan la yaa badnaay askariisii dhacaayo gacanta taaganayo sargaalkiisii asagoo ka sarreeye oo ka cararaayo ayaa ugu yaa badnaaday magaalada show filan ayaan ku daawanay aad iyo aad u xiiso badan filankii aadan yabaal jab aad iyo aad u weyn oo gaalada ku gaaray iyo guul aad iyo aad u weyn muslimiintii mujaahidiinta soo hoyatay iyo farxad maasha allah iyo in magaalada lala wareegay ugu dambeyn muaasasadii dhammaan waxaan leehay ilaahay ilaahay khayra siiyo ilaahay ha guuleeyo meel bay joogaan mujaahidiinta meel filan lagu daawanaya jooga deegaanka shawaa shawcaan shawcaan waxaa ku fiirsaday maanta filan oo aadan yawaal waxaa igu yaab badnaa murtadiinta oo ordaysa oo badan oo laba wiil ay ersanaysa iyo gaalada been ay sheegayso mujaahidiinta waxaa uu duceynaa jannatul firdows inuu ilaahay ka waraabay isdaarkii mu'asasada alkataayib ay ku soo bandhigtay dagaalkii aadan iyo baal ayaa hadalhayn badan ka dheliyey baraha bulshada iyadoona filimku uu bannaanka keenay jabka iyo taagdarrada cadowga allah guud ahaan dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad al andalus ka dhegaysanayseen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu